haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan waa kuwan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan sida ay dhegaystayaasha inagaga barteen waxaan barnaamijka ugu haynaa heese kala duwan weliba toddobaadkan heesuhu iskuma jiraan waa heeso cajiiba oo markaan dhihi jiray nuurow fardo fagaaro laisugu haya laisuguma faano goobtaaba la joogaa waa tahay dhegaystayaasha wayna sugayaan laakiin aan ku bilaabo dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan oo naga soo gaaray nuurow waa laysa soo galay aabe cabdiraxmaan iyo barow iyo xaaskiisa saciide cali fallaax iyo caruurtooda muqbil cabdiraxmaan ilyaas cabdiraxmaan iyo soomaaliya cabdiraxmaan iyo barow abti abuukar heraabe cadaan iyo xaaskiisa maryan cali fallaax iyo caruurtooda amaal anisa aamina zaki iyo khaalid abuukar abti maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiyo cali dhegey iyo caruurtooda ashraf axmed iyo edna maxamed axmed nuur carab maxamed nasre carab maxamed iyo nimco carab maxamed iyo caruurtooda maama xaliimo xaaji yabarow iyo odaygeeda axmed faarax iyo caruurtooda cabdishakuur cumar zina iyo caruurtooda ditoresa caasho cali islaweyn iyo ditoresa luula cali islaweyn iyo caruurtooda khadiijo xuseen maalin cali iyo luul xuseen maalin iyo caruurtooda cabdi maxamed geedi xaaskiisa zaynab sheekh xasan maxamuud barre iyo xaaskiisa sacdiye xuseen maalin iyo caruurtooda cali suudi barise iyo xaaskiisa shamso muxyadiin iyo gabadhooda faa'iso cali suudi aweys sheekh ciise iyo xaaskiisa cureeji jaamac iyo caruurtooda iimaan khadiija iyo idris aweys iyo ugu dambayntii maxamuud maxamed muuse waxay dhammaantood iyagoo isku duuban dadkaasi ay hambalyo qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo haddii na soo dhaaftay oktoobar siddeed iyo tobankeedii ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada waa dhanka daadiyayaasha barnaamijka alirnuurow horta bal ducadan aan kuu soo riixe maxaa ugu ducaynaysaa kowthar cabdiraxmaan yabarow iyo ibraahim maxamuud ibraahim camalow caasho dhankayga haddii aan mar usoo riixday ducadii waan ka aqbalay cowthar marka hore waxaan leeyahay mabruuq caasho sida aan ognahay cowthar waa qoyska v o e da waxaan ilaahay ugu baryaynaa iyada iyo xaajigeeda ibraahim in uu kala siiyo ubad kheyr qaba owlaad saalixiin ah oo barakaysan guri lagu nagaado oo lagu nasto ilaahay gurigooda cusub ha uga dhigo anigan aaminayaan u raacinayaa cowthar cabdiraxmaan yabarow iyo ibraahim maxamuud ibraahim camalow reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee wada jireen nabadgala allah idinka dhigayaan anigana leeyahay heestaasna toddobaadkan barnaamijka waan ku haynaa iyadoo ducada dhammaystiri doonta hase ahaatee dhinac waraaqaha nuura bal dhinacaaga sii wad isla warqad ku socota cowthar iyo ibraahim ayaa waxaa diraya hooye suusi aamin cumar oo joogta magaalada germantown ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka maxamuud ibraahim cabdi camalow oo jooga magaalada germantown ee gobolka maryland ee dalka maraykanka aadan ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa ducaqabto limon iyo caruurtooda oo degan silver spring maryland mustafa ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa farxiyo fiin oo degan folis george virginia maraykanka subeer maxamed ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamuud ibraahim camalow iyo wiilkooda yar oo degan herden virginia dalkan maraykanka aamino maxamuud ibraahim camalow oo degan germantown maryland daadir sheekh saciid iyo xaaskiisa linde oo degan bertonsvill maryland waxaa kaloo ku jira dadka diraya yuusuf cusmaan goome iyo xaaskiisa canab ibraahim cabdi camalow oo degan bartonsvill gobolka maryland maxamed cabdulqaadir iyo xaaskiisa caasho ibraahim cabdi camalow oo degan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota abti cabdulqaadir amiin cumar iyo reerkiisa oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa cowthar cabdiraxmaan yabarow oo haddii aanu kasoo gudubnay taariikhdun ay ku beegneyd siddeed iyo tobankii oktoobar ee sanadkan ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka caashahay ducada waa markaada nuuro waa ducaysay ducada waa wadaynaa inta dhambaaladu ay nala yaalaan cowthar ibraahim waxaan ugu ducaynaynaa sidaan marka horeba ugu ducaynay mar haddii ay qoyska v o e da ka tirsan yihiin barnaamijkanna markii ugu horreysay ay kasoo qayb galaan ay noqotay in ilaahay uu ka dhigo reerkii isku waara isku nagaada ubad khayr qabana reeb buu kala siiyo reerkii loo aaya ayaan leeyahay heesta ugu horreysaan usoo xulaynana waa heesta alkudhegeedu yahay nagaadi sidaad ogtahayba heestani waa hees caana oo lamaano walba ay jecel yihiin in arooskooda ay lagula damaashaado toddobaadkan waan u haynaa cowthar iyo ibraahim iyo guud ahaan dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran aada iyo aada caasha heestani iyada ayaaba ugu filan duco oo dhan ilaahayna ducooyinka ay dadka dhan ay usoo duceeyeen iyo dhegaystayaasha iyo heestaba ducada ku jirtaba ilaahay ha u aqbal ayaan leenahay heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibanuure iyo cabdinaasir waa tahay heestaasi nagaadi fanaaniinta hibe maxamed hibanuure iyo cabdinaasir macalim saciid waxaanu intaasi kaga gudubno haddii aan dib ugu laabanno dhegaystayaal dhambaalladii aad inoo soo dirteen caasha haye waa tahay dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqono nuur dhambaalkan waxau naga soo gaaray cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo maxamuud ayuub isaaq iyo ciise xuseen ibraahim iyo ayaad aadan cali cabdiraxmaan mustafa tubey iyo faysal cabdulmajiid cadow iyo cabdisalaan jacfar sheekh banaaney iyo ciise jacfar sheekh banaaney taaja cabdiraxmaan maxamed iyo rushaado cabdulaahi mursal iyo suleymaan cabdimaalig maxamed iyo ciise cabdimaalig maxamed iyo aamina yunis cabdulaahi sheekh iyo dhaa'ifa cabdulmajiid cabdulaahi iyo maxamed cabdimawla macalin iyo dayib cabdulaahi mursal iyo ugu dambayntii aadan cabdulaahi cali dhammaan asxaabtan aan soo sheego dhan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnay dhalasho hawada u marinayaan fadal cabdulaahi mursal iyo xakiimo cabdiraxmaan maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jannaay baa la yidhi gaar ahaan xaafadda horseed wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaal kale oo dhalasho ayaan hayaa caasho waxaana diraya hooyo xabiibe ismaaciil bowdoole iyo hooyo maryan ismaaciil bowdoole hooyo shooco jaamac xirsi abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo abti cabdulaahi dubad sharmaarke wardi macalin maxamed sacdiyo cali xarbi jaamac iyo dhuuxo ibraahim faarax cabdulaahi cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo wacan xasan good siciid xasan faley iyo axmed sugo aadan ciire cabdiyare sheekh aadan iyo hodan cabdiyare sheekh aadan maxamed cabdiyare sheekh aadan sharmaarke balooli dhammaan dadkaasi waxay hambalyo ii bogaadeen hawada u marinayaan cumar cali xarbi jaamac iyo naciime aadan sheekh cabdi oo ay gabadho ugu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaaw taariikhdu markii ahayd lix iyo tobankii bishan oktoobar gabadhaasi waxaa loo bixiyey dhayman cumar cali dhayman waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaal qurux badan nuura wuxuu naga soo gaaray xaawo ibraahim cabdi camlow iyo caruurteeda xakiimo iyo kulan caruush oo jooga toronto canada khadiijo ibraahim cabdi camalow iyo caruurteeda oo jooga daarusalaam dalka tanzaniya axmed malaba waxa uu joogaa daarusalaam tanzaniya cabdirashiid ibraahim cabdi camalow waxa uu joogaa magaalada muqdisho liibaan ibraahim cabdi camalow isna waxa uu joogaa muqdisho reer amiin cumar maqsuumi oo kala jooga waqooyiga amerika iyo yurub iyo africa qamar amiin cumar iyo caruurteeda oo jooga magaalada ottawa ee dalka canada iyo sidoo kale aamina aamin cumar iyo caruurteeda oo jooga colombos ohio suleekha amiin cumar iyo xasan maxamed cali samatar oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota iyo sidoo kale ayeeyo maka harey bare oo joogta washington d c waaba idaacaddii malahaderis la tahay iyo sidoo kale hooyo dahabo sangaab iyo caruurteeda oo kale ah maxamed muuse abtiyow axmed muuse abtiyow ilhaan muuse abtiyow iyo idman muuse abtiyow iyo iqra muuse abtiyow iyo ugu dambayntii maxamed sangaab iyo xaaskiisa mulki cali xaaji iyo gabadhooda cusub maxamed xaawo sangaab madiine sangaab maka sangaab shamse sangaab iyo shukri sangaab dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo meelo kala duwan oo caalamkana kala jooga sida dhambaalkaba ka muuqata waxay tahaniyad qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan iyo barow oo haddii aanu soo dhaafnay oktoobarna ku beegnayd siddeed iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland waa gobolkan dariska nalaha virginia ee dalkan maraykanka waxaa la yidhi ducada waa daadihiyaasha barnaamijka mar kale nugu soo noqotay markii hore aad ducaysay waxaan leeyahay kowthar iyo ibraahim allaha ka dhigo guurkooda midkii loo aayo owlaad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu ducaynaynaa aamiin aamiin caasha kowthar iyo ibraahim hambalyayntooda looma kala harin waxaa dhambaal kalena uu naga soo gaaray maama nuurta xaaji yabarow iyo saygeeda awees waasuga iyo caruurtooda saxaro cumar wehliye iyo khadiijo cumar wehliye faadumo bare axmed iyo caruurteeda ibraahim xasan daandurey waa saaxiibkeen iyo xaaskiisa zaynab boocow iyo caruurtooda ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise iyo xaaskiisa doteresa khadiija maxamed cali iyo wiilkooda haaruun cabdiraxmaan oo jooga magaalada roma ee dalka talyaaniga daawud xuseen axmed siicow iyo luul calisow iyo saygeeda iyo caruurtooda bashiir abikar oo ah saaxiibkeen iyo xaaskiisa hinde cali geni sacdiye axmed shiikhdoon iyo caruurteeda cabdulaahi nuur yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaalka waxaa kaloo ku jira caasha maxamed cusmaan xabiibe caraale faarax maxamuud buurmadow dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo u badan dalkan maraykanka waxay tahaniyad qaali ah ay u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddii aanu kasoo gudubnay siddeed tobankii oktoobar ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada ha socota caasho waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto oo lagu nagaado ubad saalixiin ahna ilaah ha kala siiyo kowthar iyo ibraahim caasha heesta xigta waa heestii cajiibka ahayd ee xaaskayga noqo waana mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee dhallinyarada maanta waxaan ku luuqaynaya fanaaniinta maxamed siciid biike iyo ubaad arags
sidii xuulal cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xallee loo xambaarshee
warshad iyo xikmad geesilow xubintiisa hadal xaraf seegiyo
sidii xuural cayn xaqiiqada madii xubintii kastaba qurux lagu xareey loo xantoobsheey
xeerbeegtii iska garashad iyo xikmad geesilow xubintiisa hadal xaraf seegiyo
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xandaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rabo xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeri
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xandaabane xaragadaas turan ku xijaabane uguba
xildhibaan rabo xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeri
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila jannooy aaskaygii noqo
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila jannooy aaskaygii noqo
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ay ku luuqaynayeen fanaaniinta ugbaad aragsan iyo maxamed siciid biike dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalada toddobaadkan waxaad moodaa nuurow inay intii hore ka badan yihiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi xaaji xuudi iyo cabdulaahi jaamac oogleh bulshaawi ku magac dheer iyo cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen iyo sadiiq aadan iyo xasan xuseen iyo cawil shoolad baa la yidhi iyo xuseen maxamed guuleed iyo iid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax iyo hani soomaali iyo faarax maxamed xirsi good iyo faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo foorax good iyo sayid cumar rooble cali iyo gooni maxamed muuse waxay dhammaantood dhambaal dhalasho ah hawada u marinayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi bishaaro shaaciye cabdi ciid iyo shaafici qaasim cabdi oo ay gabar igu dhalatay cabadwaaq gaar ahaan baa layidhi xaafadda horseed taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan aan ku jirno oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaana leenaha bay yidhaahdeen gabadha yar haddii ba dhalanta weyna yartaa waa iska caam gabadha yar soo barbaaro noqo mid anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan anla raaciyey Eh, haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed shaafi waxaa kaloo ku jira fatxiye sheekh xasan ismaaciil iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil carab cali warsame khadar cali warsame iyo safiya cali warsame jawaahir cali warsame sacaada cabdulaahi caynab aamine aadam ismaaciil iyo mustafa aadam ismaaciil nimco aadam ismaaciil maxamed idriis ismaaciil cabdicasiis idriis ismaaciil iyo cabdinaasir idriis ismaaciil nuure idriis ismaaciil maxamed cabdi ismaaciil iyo maxamuud cabdi ismaaciil ibraahim cabdi ismaaciil waxaa kaloo ku jira aamina iyo caasha iyo faadumo dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo kala jooga soomaaliya ethoobiya iyo meelo kale oo caalamka ah waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinaya xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda oo sayga magaciisa lama soo sheegin oo ay ahay eh, waxa uu wiil ugu dhashay magaalada boorama eh, taariikhdu markii ay ahayd labaatankii bishan oktoobar ducadan waa xaggiina ay yidhaahdeen wiilkaas oo aan magaciisa lasoo sheegin ayaan waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray nimcaha haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga magaalada muqdisho muxubo haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga buulo barde gobolka hiiraan raxmo haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga beledweyn cadar haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga beledweyn dhammaan reer xasan cabdi camalow oo kala jooga waqooyiga america yurub iyo africa iyo reer xuseen cabdi camalow oo kala jooga waqooyiga america yurub iyo africa iyo sidoo kale reer maxamed cali cabdi camalow oo kala joogaha waqooyiga america yurub iyo africa reer cabdulaahi cabdi camalow oo jooga magaalada colombos ee gobolka ohio reer cali cabdi camalow oo jooga iyagana colombos ohio iyo reer ibraahim cabdi camalow waxay joogaan waqooyiga america yurub iyo africa dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban waxay hambaliyo qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddiina soo dhaaftay siddeed iyo tobankii bishan aanu ku jirnay oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkana maraykanka ducada waa dhankiina ayaa mar kale la yidhi waxaan ugu ducaynaynaa ismar kalean kusoo riixaa nuurow ducadan waayahay duco lagama daal icashaay waayahay waxaan leenahay ilaahay dhexdooda ha ka beero owlaad saalixiin ah gurigoodana ha noqdo guri barwaaqo aamiin isla dhambaal ku socda kowthar iyo ibraahim waxaa diraya dadka kale ah deeqa cali culusow iyo odaygeeda maxamuud cali muudey iyo gabadhooda laymaan cabdulla sabriye iyo odaygeeda cabaas cabdi maxamed iyo caruurtooda farxiye axmed culusow iyo odaygeeda iyo caruurtooda xaawo maxamed jimcaale iyo caruurteeda anise xasan suudi iyo odaygeeda maxamed cabdi gacmo cadde iyo caruurtooda faadumo rooble faadimiina iyo odageeda iyo caruurtooda cabdulqaadir maxamed caraale iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiqani xaajiga cali iyo xaaskiisa maryana cali waxaa kaloo diraya cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge iyo xaaskiisa luule cabdi siraaji iyo caruurtooda dadkaas oo kala jooga gobolka virginia ee dalkan maraykanka canada iyo meelo kale waxa ay tahaniyad qaali ah ay u dirayaan ibraahim maxamuud maxamed camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddayanu kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ducadu waa xaggiina ayaa mar kale laleeyahay caasha haye markaana adaan kuu soo riixay sidaan horeba ugu ducaynay dhambaaladii ka horreeyeyba cowthar oo qoyska v o eda ka tirsan iyo ibraahim oo isna hadda qoyska kusoo biiray waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo sida ka muuqatay heestii hibe iyo cabdinaasir macalina nafsi badan inagoo kuwada nool ba yidhahdeen idinkoo intaan ka badan iyo qoyskii bullaala lagu soo hirto wiil iyo caano gabar iyo caanan rabbi uu kala siiyo allah idinka dhigaan leenaha aamiin ducada ilaah oo aqbalo dhinacii suugaanta heesta xigtana adiga ayaan jeclahay inaad ku darto heesta xigta ee aan weliba sida gaarka ugu soo xulayo lamaanaha nuurow aan bal midaan qaatee waa heesta dawo muddo dheer baa malaha heestani dhegeystayaasha v o a xataa ugu dambeysay laakiin maalintan munaasabadan cowthar ibraahim kusoo beegaya waa heestan kudhageedu yahay dawoy dawo caafimaaday waxaa ku luuqaynaya labada fanaan xasan aadan samatar iyo sahre abuukar cabdi sahre dawo
daway dawo caafimaade dharmaan qurux lagu mariimay darinka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay maxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay maxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun muxuu daaligu badnaa
dabasha dhaxanta celiyo firdaaydalmad
dugsiyow dugsi lama huraano dabaysha dhaxanta celiyo cirdaay dalmateeya hoobo duufan caashaqu caashaqu wadiyo maxaan dooxso rabmadi dabaashay habeen madow duufan caashaqu caashaqu wadiyo maxaan dooxso rabmadi dabaashay habeen madow maxaadiifta igu tal dadkaa kulaya ab idhi maxay dibgocashadiyo xusuustu idaashadeen maxaanaba kaadra maxaadiifta igu tal dadkaa kulaya ab idhi maxay dibgocashadiyo xusuustu idaashadeen maxaanaba kaadra
daadaalkayga mudnaa daryeelkaaga wacnaa inagoo isku duubaniyo dadkii ina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaa cayaar damaashaad damaashaad ilaa cayaar damaashaad
dulqaadkayga badnaa deganasho aadaa lahaa inagoo isku duubaniyo ducaada waalidkeeniyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaa cayaar damaashaad damaashaad ilaa cayaar damaashaad
daadalkayga mudnaa daryeelkaaga wacnaa inagoo isku duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacaya damaashaad damaashaad ilaacayar damaashaad
dulqaadkayga badnaa deganasho aadaa lahaa inagoo isku duubaniyo ducaada waalidkeeniyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaa cayaar damaashaad
heestaasi dawo iyo fanaaniinta zahre abukar zahre dawo iyo xasan aadan samatar haddii aan intaasi kaga gudubno aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen weliba annaga oo marayna qaybihii dambe ee barnaamijka caashahay waxaa lagu soo bilaabay dhambaalkan magacaygu waa xasan axmed waxaan joogaa buu yidhi magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa halkan hambalyo aroos aan la soo koobi karin ka diraya buu yidhi dadka kale ah malaha isagaa wakiilka ah asxaabta kale ku jirta dhambaalka waa tahay waa khadar sheekh cabdirasaaq iyo khaalid mahdi ibraahim iyo ridwaan nimcaan iyo maxamed axmed xuseen iyo axmed xaaji maxamed waxau ku magac dheeryahay murtidoon iyo maxamed maxamuud cabdi aamiin buu ku magac dheeryahay iyo xasan axmed iyo khadar good garaase iyo cabdikariin macruuf iyo bedel cabdilaahi xuseen baa la yiri iyo betri cabdulaahi xuseen waa betri cabdulaahi ibraahim iyo liibaan maxamed iyo baxsan barqad tallan baa la yiri iyo xayaad cusmaan xuseen iyo hani cabdicasiis waa hani soomaali iyo cabdinuur daahir bayr iyo saaxiibo kaloo badan oon halkan lagu soo koobi karin baa la yiri waxay hambalyo aroos oo aan iyadana lasoo koobi karin hawada u marinayaan mudanaha iyo marwada kale ah baa la yiri waa tahay farta iyo faraatiga waa tahay mudane baa la yidhi nimcaan cabdi yuusuf iyo marwadiisa naciime cabdi nuur oo ku aqalgalay magaalada baa la yidhi bambaas ee ku taalla gobolka faafan ee degaanka soomaalida etoobiya waxay leeyihiin arooskiin allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan an u raaciyay dhambaalka ugu dambeeya caasha ee aan barnaamijka kusoo xiri doono waxa uu naga soo gaaray kooxda v o e da laanteeda afka soomaaliga waa tahay igu bilow waayahay caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaan ku bilaabay waxaan ku xejiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yabarow waxaa kaloo ku jira ibraahim xasan garbey daandurey bashiir abikar cabdulaahi haaruun macruuf xasan cabdicasiis xuseen cusmaan maxamed cabdi xasan sandheere maxamed colaad xasan falastiin axmed iimaan maxamed bashiir cabdiraxmaan sahre ciidla nuur sahre cabdi axmed jamaal axmed cusmaan axmed cali sheekh annaha iga reebin oo nuur ah jacfar kuukaay cabdulqaadir maxamed mursal samakaabid cabdixakiim maxamuud sharwac xuseen barre aadan cabdixaafid cawil ismaaciil iyo maxamuud mascade iyo dhammaan wariyaasha v o ada ee ka soo warama gobolka geeska africa tay yurub iyo america iyo dhammaan dunida dacaladeeda iyagoo isku duuban ayay caasha halkan hambalyo iyo bogaadan hawada uga marinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo haddii aanu kasoo gudubnay bishii oktoobarna ay ku beegneyd siddeed iyo toban sanadkan labada kun iyo labaatanka ku aqal galay magaalada greenbelt ee gobolka maryland waxaanu leenahay annagoo isku duuban bahda v o e da ilaah ha ka dhigo ibraahim iyo kowthar kuwa isku waara oo owlaad saalixiin ah uu ilaah kala siiyo aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya gabagabadii barnaamijkana waa soo gaaray nuurow sidaad ka dhawaajisana dhambaalkaasa ugu dambeeyey bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaasha aan uga tegaynana dhinacaaga haddaan usoo riixo caasha heesta ugu dambeysa ee, waxaan ka baqayaa inaad markiiba aado ma aragtay xamar iyo tay xamar weyne boon dheere afgooye jowhar waa hees cajiib ah oo banaadiri ah hees hu iskuma jiraan uu ku luuqeynayo ee, boqorkii heesihii banaadiriga awees khamiis waa heestii abaya caasho waa heesihii shareerada lagu tumi jiray maa tiraahda nuurow
shareeradayaa ku jirta kabeebeydayaa ku jirta yah waa dhaqankii dhinacaas goboladii maaragtay ee aan kusoo kornay runtii waa eed waa hees aad u qurux badan mar haddii abaay caashow la leeyahayna dhinaceygana qurux gaar ay kasii leedahay abaay caashow id- waa hees aad iyo aad cajiib u ah nuurow aad iyo aad eh, dhegeystayaashana waxaan filayaa in ay ka heli doonaan eh, inta taqaana waxaan filayaa in ay sugi la-yihiin inta aan weli maqlinna waxaan leenahay nala dhegeysta dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe haddii aan la idmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo kuwo kaleba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha